in ka badan toddobaatan arday oo wax ka barata maxadka blue light ee magaalada beledweyne ayaa u fadhiistay imtixaanka gamadambaysta ah ardaydan ayaa imtixaan ku galaya maadada kombyuutarka maamulaha maxadka blue light ee magaalada beledweyne maxamed xasan faarax iyo ku-xigeenka maamulka cabdiqani dhuxul maxamed ayaa ka waramaya qaabka ay ardaydan imtixaanka u galayaan anigoo ah maamulaha guud iskuulka blue light academy maanta waxaa noo bilowday imtixaankii fiinaalka ahaa aynu ku qalin jubinayaan dufcadii saddexaad bismillaah anigoo ah cabdiqani dhuxul maxamed ahna maamul ku-xigeenka machadka bluelight academy marna ah mid ka mid a macallimiinta machadka maanta sidaad u jeeddaan waxaa qaadaynaa imtixaanka fiinaalka ahay ee qalinjibinta waana dufcaddii saddexaad ardayda maanta imtixaanka gelaysa waxay gaaraysaa ku dhowaad toddobaatan arday qaar ka mid ah ardayda imtixaanka galaya ayaa sheegay in ay rajeynayaan guul magacayga waa caashi maxamed cabdulaahi waxaa ka mid ahay ardada dhigata iskuulka bluelight waxaana ka mid ahay ardada maanta imtixaanka u fariisanaysa oo qalinjibinaysa dafcada saddexaad magacayga waa mahad qaasan xasan oo dhigta iskuulka bluelight academy wax bartaa maadada graphic design kamid ardada dhigata iskuulka bluelight gaaraan qaybta kombiyuutar maxadka bluelight ee magaalada beledweyne ayaa soo saaray arday badan oo bartay cilmiga kombyuutarka iyo caafimaadka